allaha u naxariistay waxaa magaalada toronto ee dalka kanada ku geeriyooday mid ka mid a ciyaaryahanadii ugu horreeyey ee xulka qaranka kubadda kolayga gabdhaha soomaaliya siciide nuur abuukar oo lagu naanaysi jiray wariiri ayaa shalay u dhimatay xanuun ay la ildarrayd haddaba maxamed cabdisandheere ayaa warbixintan inooga diyaariyey allaha u naxariistee geerida marxuumadda allah u naxariista siciide nuur abuukar ayaa magaalada toronto ku geeriyootay kadib dhowr maalmood ay ku jirtay cisbitaal ku yaala magaaladaasi toronto siciide waxay aqoon dhow isku lahaayeen dahabo baraxow xasan oo ah dhakhtar caafimaad oo ku nool gobolka minnesota doctor dahabo ayaan weydiiyey inay ka waranto aqoontii u lahayd marxuumadda bismiillaahi raxmaan raxiim waxa waaye maanta waxaan weynay oo naga dhintay gabar aad iyo aad aad iyo aad u wanaagsaneyd aad iyo aad aan isugu dhoweyn aad iyo aad aan saaxiib u ahayn walow waktiyadii dambeeyey lakala dhaqaaqay siciido waxaan isbaranay waan aniga iida markaan six grade ahayn aan volleyball isla bilownay samarkaas waxaana la baray basketball kabacdi kuulka oo intermedian comedic scola media inferiore la dhihi jiray xamar ku yiilay aan kaci laci aan u ciyaareynay kadib haddana waxaan isla galnay iskoolkii raagowgaas secondary school isku galaasaan ahayn toddoba sano from eight grade ilaa iyo sanadka ugu dambeeyo oo high schoolka marka saciido intaa basketballkan isla ciyaareynay waa gartay waxaan haddana naqaatay markii aan eight grade ahayn waxaan naqaatay oo aan kasoo noqonay national teamkii ugu horreeyay gabdhaha oo nineteen sevenigii qaahiro loo qaaday aan ahaynay muxuu ahaa annagoo weliba lasoo ciyaarnay dad waaweyn oo high school iyo jaamacada dhigta haddana oo naga waaweyn waxa waaye sanadkaas waxaa koobka qaatay egypt marka markii aan soo noqonay waxaana qaatay dowladda hoose kooxda municipiaan ahaynay marka haddana waxaan maaragtay kooxda municipio aan maaragtay u ciyaarnay shan sano at least inta aniga aan la joogay kabacdi aniga waxaan soo aaday jaamacad talyaanigaan soo aaday wa gartay marka waxaan horta uga tacsiyeyna kooxdii municipio ama ha noqdeen wiilal ama ha noqdeen kooxdii gabdhaha national teamkii ugu horreeyey ee gabdhaha ee soomaaliya saaxiibtay walaashay xabiib cali aadan saaxiibtay walaashay ruqyeeta saaxiibtay walaashay faadimo cabdullaahi caynab saaxiibtay walaashay caasha carabeedta saaxiibtay walaashay zahra dheerey amsor amgallbidmotional waxa waaye siciido qof lailoobi kara ma aha intaan isla ciyaareynay toddobadaas sano ebedkeyn nagalama raaynin ebedkeyn koob nagalama qaadin ama ha noqdo scolomedi inferiore ama scolomedi superiore ama kooxdii municipio ama afartii sano oo generaal daa-uud ebidkeynko nagalama qaadin waxaa haddana dhacday inaan badankaynu aynu noqonay coajas aynu sameynay xaafadihii maaragtay ama rajiimadii maaragtay oo xamar imaan jiray waxa waaye siciida she was a good maaragtay coach she was a good uh, person she was honest she was a fighter kooxihii dugsiyada hoose dhexeeya sare mooyaane doctor dahabe iyo marxumaddu waxay u wada ciyaareen xulkii qaranka soomaaliya iyagoo ka wada qayb galay tartankii qaaradda afrika ee lagu qabtay dalka masar sannadihii toddobaatameyadii maalintii aan qaahirana la geeyey annagoo yaryar aan bandiiradaynu u ciyaareynay i remember giddigeyn indhahaynu biyaa ka yimid oo inadayni soomaaliya naloo muusikada naloo yeeriyey she was very good person marka hooyadeedaan aqiinay aabaheedaan aqiinay walaalaheedaan aqiinay saciida waxay ka tagtay wiil shan iyo toban jira marka maanta soomaaliya waxaa waaye intii imaqlaysaay usoo duceeya maalinba qof kastoo maalinteeday tegaysaa she was a tough lady i loved her i liked her she was like a sister for me marka ilaahey ha u naxariisto inaan u duceyno waaye abow adigana waa mahadsan tahay inaad isoo wacday oo aada iga weydiisay wax siciida qof la iloobi kara ama sheekadeeda buug buug hal buug iska dhaafe saddex valiuma ka badan waayo int intii siciido maaragtay ay soo tartay ama ay soo bartay banooni ama ay soo bartay ama ay dad badan soo kaalmaysay she was very kind person sidoo kale marxumadda waxaa yaraantoodii kubadda kolayga soo wada ciyaari jireen xabiibo cali aadam oo hadda ku nool magaalada toronto ee dalka kanada xabiibe ayaan iyadana weydiiyey wixii ay ka taqaanay marxuumadda inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun allah u naxariisto saciide abukar waxaan ku xusuustaa waa isku koox baanu ahayn gabadhu waxay ahayd akhlaaq fiican isboortiga aada u jecel weliba basketballka anagu isla ciyaari jiray xushmad badan waxay ahayd gabdhaha ugu furfurcoon bay ku jirtay oo si fiican looga yaqaanay soomaaliya waxay deganeed xaafadda howlwadaag waktigaasna gabdhaha aada baa loo dhowri jiray marka markaanu basketballka isla ciyaarayno waxaa nala kasoo qaadi jiray xaafadaheena baabuur baa naloo soo di jiray asagaana qaadi na ururin jiray xataa markaan leenahay tababarada gaarigaa naloo soo diri jiray oo na qaadi jiray markaan soo dhamaysana ama ciyaaraha runta ah ama muxuu ahaa tababaradaba baabuuradaas ayaana keeni jiray waalidku waxay jeclaayeen gabadhooda haddayba basket ama banooni ciyaaraysa ama ciyaar kasta ciyaareysaba in guriga markii madaxda ama tababaradu guriga ugu yimaadaan ay ka kaxeeyaan hadhowna soo celiyaan oo qof lagu ogyahay saciido waxay kaloo ku wanaagsanayd markii dhulkeenu dagaalka sokeeye ka dhacay ee lasoo kala cararay kanaday timid waan isku aragnay ma aysan dayn inay ka mid noqoto ama wax tarto ama ay la shaqayso kooxda isboortiga oo toronto joogta ayay la shaqayn jirtay waxayna ahaayeen koorta kooxaha ay la shaqeynaysa kooxaha kubadda cagta ee dhallinyarada soomaaliyeed taasna aada bay ugu furfurcooneyd aan ku arki jiray bahda ciyaaraha soomaaliya oo qaarkood ay idaacaddu la hadashay ayaa dhammaantood marxuumadda u rajeeyey in ilaahay jannadiisii uu geeyo xigtadeediina uu samir iyo iimaanka siiyo